الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo kowaad min suurati الnaxl qaala allahu tacaalى waqaala allahu laa ttakiduu ilaahayn اثnayn inamaa huwa ilaahu waaxid faiyaaya farhabuun waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati الnaxl ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaalى wa qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha yeelannina ilaahayni ha yeelannina laba ilaah ithnayni ha yeelannina ilaahayni oo ithnayni laba ah ha yeelannina ha caabudnina laba ilaah maxaa yeelay ilaaha xaqaayi laa yatacaddad ma tiroobo oo tiro ma yeeshee waaxid weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha yeelannina ithnayni waa dhihi ka dhaa laa tattakhiduu ha yeelannina ithnayni labo ilaahayni ha yeelannina oo waxa weeyaan laba ilaah laba macbuud taa ha yeelannina maxaa yeelay ilaahay tacadud ma leh ilaahay waaxid weeyaan subxaanahu wa tacaala waaxidun axadun fardun samadun weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ilaahayni oo ithnayni ha yeelannina oo mid ilaahnimo u suubada oo allihii xaqa ahaaya iyo waxa kale oo aad garab gelinaysaan oo baadilka ah oo ilaahyada aad ku sheegaysaan waxa weeyaan labadaa ha siminina ilaahay waa mid keliya weeyaan ilaahayni ithnayni innamaa huwa ilaahay ilaahun ilaah weeye waaxidun oo waaxida ay ilaahukum ilaahun waaxidun axadun fardun samad ilaahay kaa weeyaan waaxid weeye axad weeye fardi weeyaan samad weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala fa iyaaya haddaba aniga oo keliya farhabuuni iga baqa baa ilaahay leeyahay iga cabsada aniga oo keliya fa iyaaya aniga oo keliya duuna siwaaya macnaa cid iga soo hadhay mada farhabuuni aniga iga cabsado oo iga yaabo khaafuuni weeyaan aniga iga cabsado walahu ilaahay waxaa u ahaaday ou leeyahay maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wal ardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan ilaahay baa iska leh waa koonkoo dhan weeyaan maa fi samaawaati wamaa fi lardi waxa ku sugan iyo samaawaadkii laftoodii iyo ardooyinkii laftoodii iyo waxa dhex yaalla kullu ilaah baa leh milkan wa khalqan wa cabiida milki ahaan isagaa u leh abuur ahaan isagaa u abuuray addoommo ahaan isagay addoommo u yihiin walahu ilaahay baa u ahaaday addiinu baa u ahaaday adeecid addiinu addaacatu daaca iyo yeelid iyo adeecid baa ilaahay u ahaaday waasiban xaal u yahay diinkaasi daacadaas iyo adeeciddaas waasiban xaal u yahay mid daa'ima adeecid daa'ima baa ilaahay leeyahay walahu ilaahay ba u ahaaday addiinu alinqiyaadu waddaaca u hoggaansan iyo adeecid baa ilaahay leeyahay waasiban xaal u yahay diinkaasi mid daa'ima oo joogto ah haabit ah markaas ilaahayna waa ilaaha xaqa ah daacada khaaliska ah oo daa'imkaana ilaahay isagaa iskale subxaanahu wa tacaala marka waa siban waa bimacnaa daa'iman walaaziman waana xaalaynaysaa sidaas bay ku timaadaayo meel kale suuratu wasaafaad markii la marayay walahum cadaabun waasibun bay leeyihin bale waasibun ay daa'iman weeyaan kaas bay leeyihiin bale marka ilaahay wuxuu leeyahay adeecid joogto ah oo daa'imah iyo hoggaansan joogto ah oo daa'ima ayuu ilaahay leeyahay afa kayra allaahi ma ilaahay kayrkiis baa tattaquuna ka yaabaysaan oo ka cabsanaysaan hamsadu waa waa lilinkaar wاtawbiikh kayfa tattaquuna wa takhaafuuna kayra see uga baqaysaan oo uga cabsanaysaan ilaahay kayrkiis afa kayra allaahi ma ilaahay kayrkiis baa tattaquun ilaahay kayrkii waxa oo isaga u qayroomo ka soo haray mayaa tattaquuna ka cabsanaysaan oo waa inaa ogaataan nafci iyo duri labaduba ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala maxaa marka cidaan labadaa midna lahayn aada uga baqaysaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa bikum wamaa kii bikum idinka ahaaday oo min nicmati nicmaa wamaa bikum wixii idinku sugan wixii idinka idin ahaaday oo aa haysataan wamaa kii bikum idinka ahaaday oo min nicmatin nicmo ilaahay ah fa min allaahi ilaahay xaggiis ya fa min allaahi bay ka ahatay nicmadaas dadow wixii aa haysataan biil baa haysataan arsaaq baa haysataan caafimaad baa haysataan nasri iyo guul baa haysataan fa min allaahi fa min fadli illaahi wa ixsaanihi ilaahay fadligiis iyo ixsaankiis iyo samafalkiisa bay ka socotaa arrintaa wey xag rabbi bay ka timid weeyaan ilaahay baa idinku deeqay ilaahay baana idinku tafadulay subxaanahu wa tacaala wamaa bikum min nicmatin fa min allah barwaaqada iyo roobka iyo qaninimada iyo caafimaadka iyo nicamta ilaahay lama tirin karo wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha weeyaane fa min allaahi wey fa huwa kaasi nicmadaa haysataani min allaahi buu ku ahaaday uma intaa ka bacdi idaa masakum markuu idinka idin taabto adduru dur iyo dhibaato xanuun iyo faqri iyo abaar iyo waxyaalaha la mida fa ilayhi ilaahay xaggi oo keliya taj'aluuna u cabanaysaan ilaahay baa u dhawaaqanaysaan ilaahay baa u qaylsanaysaan ilaahay baa u cabanaysaan oo ilaahay baad waxaa leedihi ilaahu naga qaad waa ogtiin cid kaloo qaadi ka dhah inaysan jirin dhibaatadaas markii dhibaata idin taabato noocay doontaba ha noqotee fa ilayhi ilaahay oo keliya waxdahu baa taj'aruun u sheegana u cabanaysaan u dhawaaqanaysaan u qaylsanaysaan wey codkiina kor ugu qaadasa ilaahayo waa dhahaysa marka maadaama marka ciriiriga iyo dhibaatadu jidho aada ogaateen ilaahay inuu qaado oo isaga aad baryanaysaan dee waa inaad markasta allahaas subxaana wa tacaala ku xirnaataan oo caabudaan leanna markaan dhibaatadu ay jidho ilaahay keliya bay u qaylsanayaan oo u cabanayaane shurakadii iyo waxay asnaamtii iyo wixii ay wateen aadi mayaan uma intaa ka bacdi idaa kashafa ilaahay markuu faydo addura dhibaatada ilaahay markuu ka faydo cankum xaggiinna idaa fariiqun isla markiiba koox oo minkum idinka idinka mid ah birabbihim rabbigood waaba iyagoo yushrikuuna u sharig yeelay oo cid kale wax la wadaajinaya allihii fayday haddeer dhibaatada ka qaaday oo ay keligii baryayeen dhibaatadii markuu faydo oo qaado idaa fariiqun fariiq iyo koox oo minkum idinka idinka mida idinkoo dhan maahaen laa kuwaasaa magac xumada soo jiidaya baa yushrikuuna birabbihim baa birabbihim yushrikuuna rabbigood yaa u sharig yeelay waa arrin la yaab le weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala liyakfuruu likay yakfuruu ilaahay waa u nicmeey nicam buu ilaahay siiyey liyakfuruu laamta laamu sayruura xataa waa lagu sheegay laamu kay liyakfuruu likay yakfuruu ciribtii waxay noqotay liyakfuruu inay gaaloobaan oo ka kufriyaan oo jaxdiyaan bimaa kii aataynaahum aanu siinay wixii aanu siinay haddeer oo dhibaatadan ka qaadnay badbaadintii aanu badbaadinay burkii iyo dhibtii aan faydnay markaan saa u yeelnay ciribtii waxay sameeyeen liyakfuruu bimaa aataynaahu inay jahdiyaan oo ka gaaloobaan oo ka kufriyaan bimaa aataynaahu liyakfuruu likay yakfuruu bimaa aataynaahu haddaba haddayba saa yeeleen ilaahay wuxuu yidhi fatamatacuu iska tamatuco iska raaxaysa fa sawfa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan adduunkan dhammaanaya iskaga raaxays fa sawfa saman dambaad taclamuuna ogaa doontaan maxay caaqibata amrikum amarkiinna ciribtiisa iyo wamaa yanzilu bikum waxa idinku degi doono oo min alcadaabi cadaabka iyo ciqaabka aa mari doontaan waa arki doontaan wey gadaal baa ka ogaan doontaan wey fa sawfa taclamuun fatamatacuu fa sawfa taclamuuna waa tahdiid iyo waciid iyo goodi weeyaan iska sameey wey raallaa laydinka yahay maaha wixii idinku dhaca waad arki doontaa fasawfa taclamuun saman dambe ogaan doonta wayajcaluuna waxay yeelayaan wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa ilaahyo asnaam waa wixii caabudeena beenta ahaa wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa asnaam iyo ilaahyo laa yaclamuuna waxba aan ogeyn dhagax iyo dhir iyo balaayo ay caabudayaan aan waxba aan ogeynba laa yaclamuuna waxba aan garanayna oo waxa weeyaan limaada maada waxaan ku ridnay ilaahyo oo jamaca oo asnaamta caabudayeena laa yaclamuunana iyaga laftooda bay damiirku u noqonayaa tafsiirkaas oo laa yaclamuuna aan waxba garanaynin bay waxay u yeelayaan nasiiban nasiib bay ka siinayaan mimaa kii rasaqnaahum annagu aan ku arsaaqnay rabbi wuxuu leeyahy annagu waxaan siinay bay asnaam iyo ilaahyo been beena oo iyagu ay ilaahyo ku sheegayaan bay wax ka siinayaan waxay dhahayaan intaanu zarciga raashina sanam fulaan baa leh nicmooleyda midda noocaasa iyo midda noocaasa iyo xoolaha midda noocaasa waxa weeyaan waa wixii ay kala magmagacaabayeenoo baxiirada iyo saa'ibada iyo wixii asnaamta ku magacaabayeenoo wixii annagu aan ku arsaaqno aanu siinno xoolihii aanu siinay bay waxay u yeelayaan nasiib waxay ka siinayaan limaa laa yaclamuun waxaan waxba garanayn oo dhir iyo dhagax iyo asnaam iyo balaayo ah ayay wax ka siinayaan waxaa kaloo tafsiir labaada wayajcaluuna waxay yeelayaan limaa shay laa yaclamuuna mushrikiintu gaaladu iyagu aysan ogeyn laa yaclamuuna markaas waa kuwii gaalada ahaa mushrikiinta ahaa laa yaclamuuna gaaladu aysan ogeyn yaa oo wax ay macnaha rab wax ay mutaan iyo waxay yihiin midna bay nasiiban nasiib u yeelayaan mimaa kii xaggiisa bayna nasiibka uga yeelayaan rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay xataa magacyadii dadku la baxayey bay asnaamtii qaar cabdi fulaan oo magaci ilaahay aan ahayn yaa u sheegayaan oo asnaam bay ugu magac darayaan oo magacyadaas cabdishamsi iyo cabdikadaa iyo magacyo kale yaa cabdulxaaris iyo magacyo kaley siinayaan ilaahay baana waxaan siiyey wixii rabbi siiyey bay waxay wax ka siinayaan wax aan waxba la socon oo asnaam iyo iyo awhaan ah qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi tallaahi ilahay isagaa isku dhaaranaya tallaahi baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay latus'alunna laydin su-aaleen oo laydin su-aaleen camaa kii xaggiisa kuntum a ahaan jirheen taftaruuna kuwa iftirooda wixii been ah iftiroon jirdheen laydin weydiiyeen oo laydin weydiiyeen dhaari wataa weeyaan wayajcaluuna waxay yeelayaan kuwaa gaaladaaya jahligooda iyo caqligaabnimadooda lilaahi ilaahay waxay u yeelayaan albanaati gabdhaha gabdhay u yeelayaan ilaahay bay gabdha u nisbaynayaan waxay dhahayaan malaa'igtu waa banaatullaahi malaa'igta almalaa'ikatu banaatullaahi bay dhahayaan ilaahay bay banaat u nisbaynayaan iyaguna waxay rabaan inay wiilashii qaataan tilka idan qismatun biza waa qaybin oo cadaalad darro ah oo xadgudub iyo joog ah subxaanahu nasahidiise ilaahay nasahnaantiise subxaanahu tanazaha allah watacadama can dalika alifki walbuhtaan ilaahay ka hufan ka nasahan nasahidiisa ilaahay caam ilaahay waa ka nasahan yahay walahum maa yashtahuuna walahum iyaguna inay leeyihin waxay ka dhigan tahay wayajcaluuna lianfusihim naftoodana waxay u yeelayaan maa yashtahuuna waxay iyagu ishtahaynayaan oo rabaan oo wiilasha ah oo waxay leeyihiin wiilasha annagaa iska leh ya afa asfaakum rabbukum bilbaniin warma ilaahay baa wiilasha idiin doora idinkoo idin siiyey ya gabdhahana yidhi anaa qaadanaya ya alahu lbanaat walakum lbaniin gabdhaha iyay u dhibsanayaan oo aan la tusi karin gabdhihii ay dhibsanayeen oo ay ka santaagayeen bay waxay leeyihiin rabbi baa kuwan qayb u helay oo leh iyagiina ma oggola in la dhaho idinkaa leh gabdhahan oo ay qaataan ilaahayna waa siinayaan allih weynaayo waaxidka aha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa waktigii bushira loogu bishaareeyo axaduhum midkood bilunhaa mid dhadig gabar markii loogu bishaareeyo oo la yidhaahdo gabar baa kuu dhalatay xaaskiisii oo uur lahayd war looga keeno oo la yidhaahdo gabar bay dhashay dalla wuxuu ahaanayaa wajhuhu kaa wejigiisu gabadha loo soo sheegay dhalashadeeda muswadda mutaqayir mid yaa madow wejigiisu mid la madoobeeye wejigiisu doorsoon yahay doorsoon baa ku dhacay murugta iyo tiiraanyada iyo culayska saaran saasoo noqonaya muswaddan waa maxay madow kale ma ahayn qofkiibaa farax darra ka muuqata carabtu qof kastoo wuxuu dhibsanaya la kulmay waxay dhahaan qadiswadda wejhu wejigiibaa madoobaaday waxaa markii loo sheegay ama waxaa markuu arkay hebel wejigii baa madoobaaday bay dhahaan dalla wejhu wuxuu ahaanayaa muswadda walxaal huwa isaguna kadiimun uu yahay kadiim waa maxay mid buuxsamay cabursamay carab darteed islaantii gabadha dhashay waa u xanaaqsan yahay oo qofkii usoo sheegay waa u xanaaqsan yahay oo isagii oo dhan waxaa ku dhacay caraw la cabursan yahay fa huwa kadiim waa mid kadiim ahoo buuxsamay carab darteed cabursan weeye caburkaasaa ku dhacay saasaa gabadhii loogu soo bishaareeyeba dalla wejhu muswadda wa huwa kadiim sidaas buu noqonaya waa kuwii gaalada ahaa iyo dhaqankii ay lahaayeen marka dallada waa iska garanaysaa dalla oo bimacnaa saaraa weeye afcaashaasii ku jidhay dalla amsa asbaxa baata oo bimacnaa kulli sayruuraa weeyaan dalla wajhuhu muswadda wa huwa kadiim aad buu weliba waxaa ka mid cidda usii xanaaqsan yahay mamluu'un xanaqan yaa waxaa la hadli la-yahadoo cunuhu la buuxsamay xanaaq uu u xanaaqsan yahay cala almar'ati xataa haweenaydii dhashay gabadha oo u leeyahay maxay u dhashay dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala yatawaaraa yatawaaraa kaa isaga ah yatawaaraa wuxuu iska asturayaa min alqowmi qoomkiibuu ka dhuumanaya oo iska asturaya wuxuu ka qarsoomayaa iska asturayaa min alqowmi qoomkiiyo dadkii maxaa yeelay waa min suu'i maa shay xumidiisa bushira bihi isaga loogu bishaareeyey waxa loo soo sheegoo loogu bishaareeyey xumidiisa iyo nacaybka uu necab yahay awgeed buu dadka ka dhuudhuumanaya qole meel joogta iyo ragga iyo uma imaan karo waa inuu meel yaa gaar ah ama dhuunto usan soo bixin warkaa darteed si aan loo dhihin gabar baa kuu dhalataa la yidhi haa buu ka cararayaa min suu'i maa bushira bih waxa loogu bishaareeyey xumidiisa awgeed ayuu dadkii ka dhuundhuumanaya oo iska qarqarinaya wuxuu diidayaa ceebta iyo dacaayadda iyo waxa laga sheegaya iyo waxaasoo kale qof balaayo usoo hoyatoo kale buu isku arkaa ee in ilaahay hibe rabbaaniya siiyey oo ilmo loo hibeeyey ilaahay laa yahabobu ka cabira yahabu yahabu liman yashaaw inaas hibowba ilaahay ka cabiro waa siin waxaan waa deeq waa hibe xag rabbi ka timid weeyaan min suui maa bushira bih markay sidaa noqoto ilaahay wuxuu yidhi ninkaa labu mid samaynaya ayumsikuhu inuu hayso calaa huunin xaalu isagu ku sugan yahay oo faacilka laga xaaleeyo ama mafcuulka ka xaaleeyo ka xaaleeyo unhadaas inuu hayso calaa huunin xaal yaa ay ahaatayoo dulli inuu ku hayso ama dulli xaalay ku sugan tahay ama calaa huunin xaalu isagu dulli ku sugan yahay am yadusuhu inuu qariyo fi turaabi ciidda dhexdeeda inuu aaso iyo inuu ceeb ku haysto labadaas unbu labadaasaa u sooran ceebtaa inuu ku haysto oo la yidhaahdo waa ninka gabadha u dhalatay guri gabadha joogta iyo inuuba aaso iyadoo nool am yadusuhu inuu ku qariyo ku aaso fi turaabi saasa waxaa ahaan jire ilaahay wuxuu yidhi allaahway baraarugee saa-a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan saniicooda iyo sancadooda xumaatay wey xukunkoodaa xumaaday wey markay ilaahay gabdhaha ay saa u necab yihiin ay u nisbaynayaan heerkaa gabdhaha iyaga agtooda ka maraysa markay iyaguna wiilasha qaadanayaan labadooda midna ilaahay uma baahnee tacaala allaahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira marka dumarka yaa badbaadiyey waxaa badbaadiyey diinteena diinulislaamka nebigeennaa la soo diray calayhi salaatu wasalaam markaasaa dumarkoo saa loo galo iyo gabdhaha baa karaamadooda iyo bini-aadamnimadooda iyo insaaniyaddooda iyo sharaftooda baa diintu la timi ilaa laga gaarsiiyey dumarka in loogu magac daray suuradaha qur-aanka qeyb ka mid ah sida suuratu nisaa oo kale axkaam khaasa la siiyey ilaahay u raxmaday dumarkii iyagoo saa ahaa ilaahay u raxmaday oo u naxariistay haddii maanta gaalooyinku inta u sheekeeyaan ay dhahaan sharciga xuquuq xuquuq baa idinka maqan ama sharcigaa wax idiin ogolayn islaamka eeaad ahaan lahaydeen ama aan maaragtay wax noocaasa dee kuwa dumarka wanaagsan u rumayn mayaane dumarka aan diinta aqoon iyo kuwa maaragtay meelaha gaalooyinka wax u sheeg sheekeeyaan baa laga yaabaa inay qalbiga iyo maskaxda ka xadaan waa inay gabdhuhu ka digtoonaadaan marka sharaftooda rag iyo dumarba sharaftoodu waxay ku jirdhaa diinkeenna diinu islaamkaa qof kasta ilaahay xaqiisa siiyey maamuuskiisa iyo sharaftiisa siiyey labada daaroodba ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala liladiina kuwii waxaa u ahaaday laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhiro kuwaan rumaynaynin mahalu sawi xumaanta tusaalaheeda tusaale xun bay leeyihiin mahalu sawi wey yaa xumaha iyo liidashada mahalkeeday leeyihin waa kuwa aan aakhiro rumaysnayn oo ilaahay gabdhaha u nisbaynaya waxay leeyihiin mahalu sawi sifatu saw alqabiixa taas bay leeyihin walilaahi ilaahayna waxaa u ahaaday almaalu maalka alaclaa ee sare ilaahay wuxuu leeyahay maalka sare subxaana wa tacaala wasfiga iyo tilmaanta sare ayaa ilaahay iska leeyahay kamaalka mudlaqa baa ilaahay iska leeyahay nasahnaanta ilaahay ka nasahan yahay makhluuqa oo dhan tilmaamihiisa ilaahay iska leeyahay walilaahi almaalu laclaa wax kastoo kaleo liito dhan oo la sheego iyo tilmaan kastoo aan laag ahayn ilahay shaqo kuma leh walilaahi lmaalulaclaa ilaahay baa maalka sare iska leh sifada sare iyo tilmaanta wanaagsan ilaahay baa iska leh tusaalaha wanaagsan ilahay baa iska leh wa huwa ilaahayna alcasiizu ilaahay waa alla qaalib alxakiimu ilaahay weya casiiz fii mulki waa qaalib alxakiim fii tadbiirih ilaahay kaa weya subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walow yuaakhidu llaahu nnaasa bidulmihim walow yuaakhidu llaahu ilaahay hadduu qabanayo annaasa dadka bidulmihim bisababi dulmihim xumahooda iyo dulmigooda sababkiis haddii dadka loo qabanayo ciqaabka loogu soo dedejinayo manaa ciddii dulmi samaysay iyo gaalooyinka iyo kuwa belada samaynayo dhan markay saa dulmiga u galaanba haddii horey laga halaagayo dulmigay galeen laga jarayo isla markiiba maa taraka ilaahay ma tageen kagama tageen calayhaa ardada dusheeda min daabbatin mid tukutaba wax dhaqaaqaba dhulka dushiisa loogama tageen dadkaba markay dulmi galaan kii galaba haddii la qabanayo kii dembi galaba haddii laga goynayo ardada dusheedaba cidna wax tukubaba xataa loogama tageen oo wixii tukuba xataa binu aadamka keliya maahee nooloo dhanba waa dhiman lahaay waa la baabi'in lahaa leanna waxaa la yidhi dulmiga markay binu aadamku galaan xayawaanaadka kaloo dhirtooda iyo baadiyahooda iyo godadkooda ku jira iyagana ciqaabka iyo halaaggaa soo gaaraya dulmiga ibnu aadamku galay dartiis baa loo ciqaabaya oo u abaaraysan yahi oo u rafaadsan yahi oo loo halaagaya haddii sidaa la samayn lahaa min daabbi maa taraka calayha calaa dahriha min daabbi aayad kale waa yadhi saasoo kale ahayd walaakina yuakhiruhum ilaahay waa gadaal marinaya ilaa ajalin muddo laga gaaro ajalkaasoo musamaa la magacaabay faidaa waktigii jaaa uu yimaado ajaluhum ajalkood markuu yimaado waktigii loo qabtay wey laa yastaakhiruuna ma gadaal marayaan khalaa'iqu saacatan saacad maaha tii lixdanka daqiiqo ahayde waa ilbiriqs laxdana wey walaa yastaqdimuuna mana hormarayaan waa waktiga loo qabtay unbaa lala sugaya markii saa gambaleelkugu korqayliyo bes weeyaan kamana hormarayaan ilbiriqsi kamana gadaal marayaan wajacalnaa limahlikihim mawcida waa isaga ilaahay lahaa fii suurati اlkafi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayajcaluuna waxay u yeelayaan lilaahi ilaahay maa yakrihuuna hadalka horaa lagu noqdo waxay iyagu dhibsanayaan oo gabdhihii ah bay ilaahay u yeelayaan waxaa la rabaa hadalkan kale in lagu xiro wa tasifu alsinatum carabadoodu waxay sifaynaysaa alkadiba been carabadoodu been bay sifaynayaan oo beentaasi maxay ah anna lahum iyaga inay u ahaatay alxusnaa tii wanaagsaneed wanaagga badnayd cirib wanaagsan iyo janno inay leey xusnaa kasoo qur-aanka jannadii wey inay janno leeyihiin baa carabadoodu iska iska sifaynayaan oo sheegayaan laa jarama waxaa xaq ah ana lahum iyaga inuu ahaaday annaar naar inay u ahaatay anna lahum iyaga inuu ahaatay annaar anna naara iska dheh naari lahum iyaga inuu ahaatay ismu anna annaar taasaa xaqiiqa ah wa annahum iyaguna mufraduuna inay yihiin wa annahum mufraduuna anna lahum annaar wa annahum mufraduuna mucajaluuna ilayha waa kuwo loo dedejinayo loo hormarinayo naarta iyada ah mufriduunana yana waa laakiin waa labaduba waa saas wey oo marka mufridun haddii la kuwa xadgudbay weeye qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tallaahi ilaahay baan ku dhaartay xuruufulqasamki waawdii iyo baadii iyo taadii taadaa ugu yar tallaahi laqad xaqiiqee arsalnaa waa dirna ilaa umamin ummado oo min qablika adiga hortaayaan rusul u dirna fazayana wuxuu u qurxiyey lahum ummaddaas ashayaanu shayaan acmaalahum shayaan baa acmaashooda u qurxiyey mar haddii qofka camalkiisa loo qurxiyana weliga iska daynmayo wuxuu moodayaa wax fiican inuu ku jiro shayaan baa camalkii xumaa u qurxiyey markaasay rusushii beeniyeen fa huwa shayaan weliyuhum gaaladaa weligooda weeye alyowma maanta oo dadkii dhammaado tagaba kuwaa shaydaanku waxu qurxiye maantadaan seebo weligooda ugu yahy calaa xikaayati ilxaaq arrintiioo taaganba ka soo qaad ama yoomku maalin tegay iyo mid joogay mid soo socdaba sideedababa shaydaan baa fa huwa shayaani weliyuhum weeye alyowm shaydaan baa weligooda walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aaliimun xanuun badan wey adduunka shaydaan baa weli u ah aakhirana cadaab aliimay leeyihin qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi wamaa anzalnaa maanan dejin calayka dushaada nabiyullaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam alkitaaba kitaabkii sharafta lahayd oo qiimaha badnaa qur-aanka cadiimkaa dushaada kumaanan dejin ilaa litubayina inaad u caddaysid mooyaane wax kale kugumaana soo dejin lahum iyaga alladiin kii ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa kay isku afgaran layihiin inaad u caddayso baan kuugu soo dejin waxyaalaha isku hayaan arrimaha diinta iyo axkaamta inaad u bayaaniso baan qur-aanka usoo dejina ku cadaf ilaa litubayina maxalkeeda wahudan hanuun baan usoo dejina qur-aanka iyo waraxmatan naxariis liqowmin qoom qoomkaasoo yuminuuna rumaynay wahudan waraxmatan liqowmin yuminuun qur-aanku waa hidaayatan lilquluub qur-aanku waa raxmad qur-aanku waa caafimaad liman aamana bih xanuunada kan ugu weyn baa looga bogsadaa oo xanuunkaas gaalnimadii iyo shirkigii weeyaan taas baa looga bogsadaa markaas sidaas weeyaanoo ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka sidaas u soo dejiyey darsigeenu intaasu ku egyahay wallaahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab